In ka badan lixdan arday oo isugu jirta danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helay madarasada Al Luqmaan ee magaalada Beledweyne. Ardayda la siiyay fursadaha waxbarasho ayaa ahaa kuwo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada. Maamulaha madarasada Al Luqmaan Cabdinaasir Xasan ayaa raadiyo beerulo uga warramay tirada ardayda ay siiyeen fursadaha waxbarasho.
alxamdulilah anaka ka madarasa ahaan wax nagu taakulay ma jiraan ardada agoonta ah ama ardada dadka danta yar waxba haysanin marka macalimiinta ka shaqeysa madarasada maamuliinta iyo macalimiinta ka shaqeysa waxay go-aansadeen dadka danta yar leh iyo danta agoonta ah maadaama aysan jirin maanta dee dad u taagan oo waxbarashadooda iyo qaabiliga aysan jirin inaan anaka magaranaysaa aan qaabilno isan qof noo imaado danyare nooga sheegto ama agoon ah inaansan ku celinin sidii ardada kale wax u bartaan inaan wax u barno si ilaahay dartiis ah dadka danta yar leh ma garanaysaa ilaahi subxaanau watacaala ducadooda aqbal waay dibaanta waxa loo baranayana adduunyo maahana waa ilaahi subxaana watacaala dartiis iyo aakhiro in wax lagu helo marka kamaanta wax laga helayo iyo kale waxaan laga helaynba ilaahi subxaana watacaala ayaa riwood iyo ajir kaga dalbayna ardada yarta ah waxba fiilan laga qaadin ee agoonta iskugu jiro ilaa soddon iyo shan arday ayay gaarayaan qaab noocay idinku soo kala gaareen ardayda danyartii agoontae aad sheegtay inay madarasada wax ka bartaan waxay nagu soo gaareen qaar baahiyadooda iyo ogaal ogaansho aan annaka ognahay marka aan u fiirinay ayaan ihtimaam aan siinay oo aan doorannay inaan ardada qabano aan u yeerna xitaa haddii xaafadaha joogaan qaar badan ayaa ku jira ma garanaysaa oo casaya ahaan jiray oo lasoo qabtay oo haddana maanta maasha allah heer fiican qur-aanka ka joogo qaar ayaa ma garanaysaa jira xitaa markii fiiga madarasada ay bixi waayeen ayaan ku dhahnay xaafadda waan iskaga guuraynaa dhaheen marka waxaan dhahnay maxaa dhacay sababta maxay tahay fiiga madarasa ayaan iska bixi laana ayay dhaheen marka waxaan ku dhahnay fiiga madarasada aan ku bixi lahaydeen guriga karidiis iskaga bixiya madarasadana si free ilmaha ardada ha idinku dhigtaano marka ardadaas ilaa soddon iyo shan arday ayay gaarayaan marka hadba baahida jirta ayaan u fiirinaa maadaama aan dadkii xaafadda iyo nidaamkeeda aan la socono qaar ka mid a ardayda fursadaha waxbarasho ka helay madarasada al luqmaan ayaa raadiyo beerulo u sheegay inay ku faraxsan yihiin magaceyda waxaa la faaid ibraahim axmed waxaanu mahadcelinayaa macalimiinteeda waxaan ka mid ahay madarasada al luqmaan waxaan rabaa inaad qor-aan ka gaar meer saare magacayga waa cabdirasaaq nuur yunis waxaan ka mid ahay ardada dhigata madarasada al luqmaan waxaan ka mid ahay ardada sida lacag la-aanta dhigato kuwa lacag laqaas wax loo baraa anlii baraa waxaan rajeynayaa in heer gaaro waxaan u mahadcelinaa maamuliinta iyo macalinta magacii waa faadumo xasan waxaa ka mid ahay lacagta laga qaadin waxaa dhigtaa madarasada al luqmaan waxaan u mahadcelinaynaa macalimiinta iyo macalinta